dhalinyarada ku nool magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxaa loogu baaqi in wakhtigooda ay u huraan waxbarashada iyo wax akhriska si ay mustaqbal wanaagsan uga helaan nolosha ugana fogaadaan caqabadaha nololeed iyo xaaladaha khataraha iyo ay wajahaan dhalinyarada soomaaliyeed xasan maxamuud qorane oo ah qoraaga buugga la magac baxay geelama oo dhowaan lagu soo bandhigay magaalada kismaayo ayaa wuxuu ka hadlay sida uu buugga uga qayb qaato wax akhriska iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka jubbaland ayaa wuxuu isna markaasi ugu baaqay dhalinyarada ku nool magaalada kismaayo in ay ku dadaalaan wax akhriska qof kasta sheeko iyo hadal iyo saaxiibnimo iyo taleefon banaanka banaankaad ku haysa waa tegi doontaan waktigaa yaraas dhegaysano waktigan anaa anaa iskale soo maha marka mahadsantiin runtii buuggan geylame magacaa laga yaabaa inay dad badan isweydiiyaan ma sheeganayo inaan ahay dadka af soomaaliga aadka ugu xeel dheer laakiin waxaan dadka sugaanta aadka u dhegaysta marka u horreysay gabaygay macalin dhoolaan ayaan ka maqlay ereygaas geylame ereyga maanta u taqaanaan oo ah halgame dhoodaan wuxuu ku tilmaamay in uu yahay erey loo isticmaali jiray wax kale oo tusaale ahaan halgan iyo laba gan iyo waxaasaa loo isticmaali jiray dadka waxay isticmaali jiray ugaarsadaa hal falaar baa la gamay labaa la gamay saas laakiin ereyga asalkaa geylame waa halgame geylame waa halgame yacni waa qof halgamaya waa qof raba waaqac uu ku nool yahay inuu bedelo xaggee sheekadani kaga soo dhacday marka buugga si guud saddex wax ayuu taabanaya wuxuu taabanayaa dhaqan iyo dawlad iyo dhaqaale oo bulshada runtii intaa hagta ah laakiin arrinta ugu badan waa arrinta bulshada buu ka hadlayo qisada uu ka hadlayo buuggu si guud waa in soomaalidu ay walaalo ahaadaan oo la sinaado inna akramakum cinda allahi atqaakum laakiin see usoo gudbinayaa buuggu sida marka wax la qorayo laba si ayaa loo soo gudbiyaa in qofka cilmi baaris qawaacid la raaco leh oo research aad dhaha ama waxaad dhahdaan baxdi dhaha in cilmi baaris noocaas oo kale ah oo qawaacid la raaco leh qofkii qoro inta badan waxyaabahaas waxay ku kooban yihiin xarumaha cilmi baarista jaamacadaha macaahidda iyo meelaha loogu talagalay waxyaabaha la rabo in la soo gudbiyo ee dadka uu gaaro qaab sheeko ayaa loo soo gudbiyaa dhibaatooyinka ay u geysato waxaa ka mid a haddii soomaalidu ay wax qori lahayd hadda lama yidhaahdo waxaad maqasheen reer hebel reer hebel buu ahaan jiray qabiil hadda boqol sano taqaanay baa waxa lagu leeyahay boqol sano ka hor reer hebel buu ahaa haddii wax la qori lahaa cidna cid ma sheegateen nin walba liinajkiisii meeshuu ka yimid iyo wixiis way u qornaan lahaayeen that's why carabahaas ay u yaqaanaan abtirkooda ilaa iyo aakhiro ay nagu dhaamaan marka waa dhiiri gelinaya xasan iyo dhallinyarada kale oo ardayda jaamacadaha iyo kuwa shaqeeyaba inay wax qoraan oo qoraalka ku dadaalaan